deeqadan daawada iyo weliba iyo kukoytay wasaaradda caafimaadka galmudug iyadoona la ku wareejiyay maamulka isbitaalka degmada eeldheer welina dadkalanka dhigaya in si bilaash iyo ka helan adeegyada caafimaadka degmadaasi agaasimaha guud ee isbitaalka degmada eeldheer cabdulaahi cusmaan xasan xagaley iyo weliba uu soo faahfaayay deeqdan lahadeersi iyo sida lanka baahnaya isbitaalka maadaama bulshada meelisay ku nool iyoon helna muddo adeeg caafimaada in aan ogeysiino in wasaaradda caafimaadka galmudug ay noo keentay daawo ee ugu talagashay in lagu daaweeyo dadka reer celleer taasoo aan ugu talagalnay inaan u gaarsiino visit free ah ogeysiino isbitaalka degmada celleer daawada ay noo keentay wasaaradda caafimaadka galmudug in aan laga gadayn wax lacag ah oo si bilaash lagu sii haayo communityn loo gaarsiin doono waxaana adeeggaas u diyaar ah shaqaalaha caafimaadka dhakhaatiirta iyo maamulka isbitaalka degmada celleer waxaan kaloo rabaa halkan inaan ugu mahad celiyo mas-uuliyiintii ka soo shaqaysay in wasaaradda caafimaadka iyo adeeg caafimaad la keeno degmada celdheer khaasatan isbitaalka daweyn ee degmada celdheer waxaa tidhahdaa ii sheeg oo dadka reer celdheer oo eliyahayaan dhammaan mas-uuliyiinta kasoo qayb qaadatay howshaas waxay kaloo noo sheegeen maamulka wasaaradda caafimaadka galmudug inay keeni doonaan adeegyo caafimaad ay ku horumari haayaan cusbitaalka degmada ceeldheer insha alla muddada soo socoto dhinihii kalahaan ukumada odayaalka dhaqanka degmada ceeldheer iyo weliba iyo hordhabaayna in daawo la adeersi isbitaalka degmadaasi yoona sheegeen in muddaha iyo sugaayeen adeegyadan caafimaadka in markaasi la adeersiyaa waxaana loo sheegay anoo hadda intan loo sheegay aan wax ka dhaha karnaa oo caafimaadka uu noo sheegay waxaan ognahay waqtiyada aan soo marnay iyo xilliga hadda aan marayno alxamdulilaahi horta ilaahan ku shukaynaynaa intaas waxaa muhiim noo ah waxyaabaha hadda aan isfaraynaa waa waxyaabo wacyigelina iyo waxyaabo naga maqnaayo maalmahan tuhun ah oo nagu jiray ornihu saanaxaana loo yeelaa iyo saanaxaana loo yeelaa bahashuu moogtahay dadkaanu wax badano uun dareemaa mar walbaba wixii hadda nagu jiray iyo sidii wax noologu sheegay hadba waxaan u qabnaa inaan wada fahanay waxaan soo marnay xiliyaal badan oo kala guurah isbitaalkan dhowr marxaladood soo maray ayadoo hay-addu joogto in shaqaalaha uu gaab galo dadkii odayaasha ahayoo nooga horreeyay maamulka iyo magaaladaba inay dadka communitiga magaalada jooga inay kasoo aroori jireen daqliga ku baxa isbitaalka waa ognahayoo waa la soconnaa maanta waxaa nawacay qolada caafimaadka waxay noo sheegeen in daawo ka timid wasaaradda caafimaadka ee galmudug ay soo gaartay daawadu waa noo sheegsheegeen waa noo bixiyeen waxayna nalaxeen shan sano wixii ka yar carruurta in la siinayo daawadaas horta waa ka mahad celinaynaa wasaaradda caafimaadka galmudug inay na soo gaarsiisay waana noo sheegeen wax lacaga inaan laga bixinayn oo lacaglaan ay tahay marka qolada caafimaadka aad iyo aad ay u mahadsan yihiin waana qaab mahadweynna waa celinaynaa awoodaan ku namaada ma lehna mahadda sunta allah tan kale waxaa mahadle ragga ololeeyey ama ka waramay siday horeba uga warameen ayuu warku ku dhayahay degmada ceeldheer ee gobolka galgaduud oleyba ayaa ku midata deegaanada muddo dheer markaasi andeerna adeegyada markaasi bulshada iyoan baahantaa sida walbarashada iyo caafimaadka